ayb bismi illaahi الرaxmani الraxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslama عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qala alxaafiظu axmed bnu cali ibn xajar raximah اllahu tacaala wahada الtafaawutu inama huwa bالnadri ilى alxayثiyaة اlmadkuurati wahaada tafaawutu kala tagsanaantan xadiidka saxiixa kala tagsan yahay xagga derajada inamaa huwa isagu waxaa weeyaan un binnadari marka la eego fiirin ila alxayhiyati almadkuurati xayhiyadii la sheegay marka lagu eego xayhiyada la sheegayna waa xayhiyat lasaxiya ama sixada xaggeeda ayb amaa low rujixa haddii la rajaxo qismun qeyb calaa maa fowqahu waxa ka sarreeya laga rajaxo biumuurin ukhraa arrimo kalena looga rajaxo arrimaha oo taqtadii keenayso adtarjiixa rajixitaan keenayso fa inahu yuqadamu waa la hormarinayaa calaa maa fowqahu kii ka sarreeyey ayaa laga hormarinayaa id cilo ee qad yacridu inuu muuqdo ayaa la arkaa lilmafuuqi kii laga sarreeyey maa inuu kasoo daahiro ayaa la arkaa yajcaluhu ka dhigaya faa'iqan mid sarreeya ayb halkan marka wuxuu rabaa inuu yidhaahdo taqdiimkan toddobadan qeyb aan qeyb qeybinayno waa min xayfiyadii aan kasoo hadlaynay ee mararka qaar waxaa dhici karto in kii aan dhahnay wuu sarreeyaa mid ka hooseeyo inuu ka kor maraa laga yaabaa iyadoo markaa yacnii laga eegayo marka kii marka mafuuqa ahaaye laga laga sarreeyey baa sarreynayo kii faa'iqa ahaaye ka sarreeyey buu ka kor marayaa liqariinatin ayuu uga kor marayaa isagaana kuu sheegi doona amaa low rujixa haddii la rajaxo qismun qeyb calaa maa laga rajaxo kii fowqahu ka sarreeyey biumuurinna looga rajaxo arrimo ukhraa oo kale arrimo aan yacnii shuruudii sixaday waxa aan u laabanaynin taasoo taqtadi tarjiixa tarjiix keenayso fa inahu yuqadamu waa la hormarinayaa calaa maa fowqahu kii ka sarreeyaa laga hormarinayaa id cilo ee qad yacridu waxaa usoo daa soo banbixi karo lilmafuuqi kii laga sara maray maa ayaa usoo ayaa ayaa soo ba ayaa kusoo ba banbixi karo ku muuqa ayaa soo muuqanayo yajcaluhu ka dhigaya faa'iqan mid koreeyo oo sarreeyo ayb almafuuq weeyaan faaqa marka waa hulaathi mafcuul unbaa laga bixina ayb ayb qad yacridu ay yadharu lilmafuuqi maa yajcaluhu faa'iqan ayaa usoo daahiraya usoo bixi kara ayb mihaalkeeduu ku siinayaa kamaa low kaana alxadiidu waaba sida xadiidku haddii uu ahaaday cinda muslimin muslim agtiisa maalan tusaale ahaan xadiidka muslim inuuba wariyey keligii wa huwa isaguna mashhuurun uu yahay mashhuur xadiid mashhuur uu yahay qaasirun can darajati tawaaturi tawaaturkii darajadiisiina ka gaabtay laakiin xafathu waxaa geesaha ka gashay oo koobtay qariinatun qariino qariinada oo saara bihaa ou ku noqday iyada sababteeda yufiidu lcilma inuu cilmi faa'iideynayo qaraa-inta cilmiga waa soo ogaatay fa inahu isagu xadiidkaas sifadaa le muslim keligiina soo saaray yuqadamu waa laga hormarinayaa cala alxadiidi xadiidkii aladii yukharijuhu lbukhaariyu bukhaari uu soo bixinayo idaa kaana haddii uu yahay xadiidka bukhaari soo bixinayo fardan fardi haddii uu yahay mulaqan ilaaqan sideedaba mulaqan hadda ilaaqan baa loo jeedaa sideedaba ma aragtaa marka tusaalaha uu ku siiyey xadiidaa muslim soo saaray duruq badan uu kusoo saaray laakiin mutawaatir ma gaarayo dabcan muslim baa wariyey tawaaturkiina ma gaaraya laakiin waa mashhuur mashhuur waayo duruq badan buu ku yimid qaraa-intii marka xadiidka aaxaadka ah inuu cilmi faa'iideeye keenaysayna waa laga helay xadiidkaas muslim uu wariyey keligii waa laga rajaxayaa xadiidka uu bukhaari wariyey keligiis ee uu ku wariyey hal sanad bis yacni xadiidka qariibka ah ee bukhaari wariyey waa laga rajaxa ma garateen marka asalkana maxaa yaa la rajixi jiray walbukhaari iyo muslim xadiidka bukhaariga la goonida noqdaa horreyn jiray muslimaa dambeey jiray maanta muslimkii baa la hormariyey laakiin waxa looga hormariyey asaxiyo wax u laabana maahane waa arrin kale waay naam ayb oo arrinkaa kale waxay tahay xadiidkan inuu duruq badan ku yimid musta mashhuur mustafiid inuu noqday qaraa-in ou helay bixaysu cilmi nadariya uu faa'iideeyey ee midka bukhaari keliya uu wariyey qariibka ah ee halka dariiq keliya ku yimid waa laga hormarinaa midkan yani maanta ma dhehaysid maxaa looga hormariyey oo muslim waaba ka waaba ka dambeyn jiray bukhaariye arrimo kalaa kor usoo qaaday qad yacridu lilmafuuqi maa yajcaluhu faa'iqan ayb wakamaa low kaana alxadiidu waa sidii iyada oo low kaana alxadiidu xadiidku haddii uu ahaaday aladii lam yukharijaahu bukhaari aynan soo saarin xadiidka aynan bukhaari soo saarin min tarjamatin tarjamo ou ka ahaaday tarjamada ou sifad lagu sifeeyey bikownihaa ahaanshadeeda asaxa alasaniidi inay tahay ka maalikin can naaficin can ibni cumar fainahu yuqadamu waa laga hormarinayaa calaa man farada bihi axaduhumaa maala xadiidka ou midkood la goonida noqday labada ma aha laakiin xadiidka muttafaqun calayhi haddii uu yahay waa xoog badan yahay yani qabuulkii iyo buu haystaa laakiin xadiid maalan muslim keliyaa wariyey sanad wuxuu ku wariyey aan lagu tilmaamin asaxu lasaniid abu daawuud baa xadiidkii lagu wariyey sanad yani abu daawuud baa isna waxaa lagu wariyey xadiid yani asaxu lasaniid silsila ah baa loo loogu wariyey abu daawuud dhexdiisa midkaas abu daawuud ee asaxu lasaniid baa laga hormarinaa kan cinda tacaarud haddii markaa dabcan wax yimaadaan laa siyamaa maba kusii jiraan idaa kaana fii isnaadihi isnaadkiisa dhexdiisa haddii uu yahay man weliba axad fiihi maqaalun maqaal uu ku sugan yahay maalan xadiidkii muslim warinayaa fulayx bnu sulaymaana ku jiro maalan fulayx bnu sulaymaan sidiisa yacni laysku haystaa ayb ninka sidaas oo kale ah ee isagiiba maqaal uu ku jiro ee haddana muslim loogu wariyey xadiidkiisa ee sanad asaxul asaniidoo khaarija saxiix ah sanadkaas khaarija saxiix oo asaxul asaniidkaa xoog badanayo leanna haddiiba yacni kii uu muslim la goonida noqday haddana uu ku darmay weliba sanadkiisa nin war uu ku jirana haddana laga helay waa laga xoog badina ayb fain kafa dabtu intaa marka wuxuu uga baxay xadiidkii saxiixa ah buu uga baxay wuxuu yidhi fain kafa haddii uu gaabto ou yaraado addabdu dabdigu ou yaraado ay qalla ou yaraado yuqaalu waxaa la yidhaha kafa alqowmu qowmkii baa yaraaday khufuufan qalluu way yaraadeen waay walmuraadu ujeedkuna maca baqiyati shuruudi baa loo jeedaa shuruudii inta soo hartay lala qabo fii xaddi saxiixi ee saxiixa tacriifkiisa dhexdeeda ahaatay yacni dabdigiibaa gaabtay oo tamaamkiibuu ka gaabtay inta kale shuruudii saxiixa lala qabo shuruudii saxiixa inta kale maxay ahayn cadaaladii ee itisaalu sanadkii hayra anlaa yakuuna mucallalan walaa shaadan intaa waa la helay keliya dabdigii baa gaabtay fa huwa isagu xadiidka sidaas noqdaa alxasanu lidaatihi waa mid xasan ah lidaatihi iskiisna xasan u ah laa lishayin shay xasan kuma noqonin khaarijin ka baxsan bannaanka ka ah wa huwa aladii waana midka yakuunu xusnuhu xasannimadiisu ay ahaanayso bisababi lictidaadi wahuwadan marka wuxuu ishaaraya lishayin khaarijinta shayga bannaanka ka ah kan xasanka ku noqonayo waa aladii kii waa yakuunu xusnuhu xusnigiisu ou ahaanayo xasannimadiisa bisababin bisababi lictidaadi isgarabsasho iyo yacni xoojin ee midka xasannimadiisa sababtaa isxoojin sababtii ka ku ahaanayo naxwu xadiidi اlmastuuri xadiidka majhuululxaalka uu ku jiro idaa tacadadat duruquhu duruqdiisu hadday badato laba shay buu meeshan kash ka ishaaro inaad fahamto u baahan keliya shayga koowaad waxay tahay xadiidka xasanun lidaatihi maxaa la dhahaa waa xadiidka ruwaaddiisa mid ka mida dabdigiisu ou noqdo dabdi aan taam ahayn dabdi waa haystaa laakiin taam ma aha ka xadiidi camri bni shucayb can abihi can jaddihi ka xadiidi maxamed bni isxaaq oo kale wa nin marka dabdigiisu ounan taam ahaynaa ku jiro xadiidka xadiidkaas marka waxaa la dhahayaa xasan muxuu xasan ku yahay lidaatihi iskiis wax bannaanka ka ah uma baahna si uu xasan u noqdo waxaa kalou sheegay xadiidku haddii uu xasan ku noqdo shay bannaanka ka yimid dartiis waa xasanun ligayrihi kan la dhahayee waa marka xadiidulmastuurka ninka majhuululxaalka ah xadiidka uu ku jiro marka uu dariiq labaad iyo mid saddexaad oo kale uu ku yimaado isxoojiyaan ayaa markaa waxay noqonayaan xasanun liayrihi wa kharaja waxaa baxay biishtiraadi baaqil awsaafi tilmaamaha saxiixa inta hartay lala qaba markaan dhehaynay tilmaamaha inta hartay waxaa ku baxay addaciifu xadiidka daciifka ah ayaa baxay sidaasuu leeyahay marka wa haada alqismu qeybkani min alxasani xasanka xaal ou ka mid yahay mushaarikun mid la wadaagaya waayo lisaxiixi saxiixa filixtijaaji xagga xujaysiga mid la wadaagaya waayo bihi isaga la xujayso haddana marka maca baaqi shuruudi waa qeyd maxaa baxaayo haddii laga xadiidkii dabdigii waa khafiif oo waa yaryahay waa joogaa laakiin shuruudihii kalaa wax laga waayey sanadkiiaa munqadic noqday cilaa timid shuduudaa yimid marka xasanun lidaatihi ma noqonayo maca baaqi shuruudi marka waxay saaraysaa daciifka ile markaa daciif ou noqonaa xadiidkee ayb xugun kalou gelayaa marka meeshan xukunkaana wuxuu yahay xadiidka xasanka iyo midka saxiixaba waxay wadaagaan in la xujaysan karo la deliishado iyaga la deliishan karo marka caqiidaa loo deliishan karaa axkaamaa loo deliishan karaa iyo wixii kale waaya wahada alqismu qeybkan oo xasanka lidaatihiga ah wahada alqismu qeybtan min alxasani xasanka xaal uu ka mid yahay waa xasanu lidaatihiguu ujeedaaye mushaarikun mid la wadaagsanaya waayo lisaxiixi saxiixa fi lixtijaaji xujaysiga bihi isaga la xujaysto wain kaana haba ahaado huwa isagu xasanka xasanu lidaatihiga duunahu duuna saxiixi haba ahaado mid saxeixa ka hooseeya wa mushaabihun lahu mid shabahana waa yahay oo mushaabihun ku shabaho waayo lahu lisaxiixi muxuu ku shabahaa fi inqisaamihi qeybsankiisa oo muxuu u qeybsamayaa ilaa maraatiba maraatib oo u qeybsamo bacduhaa qaarkeed fowqa bacdin qaarka kale ay ka sarreyso saxiixi sowma dhihin watatafaawatu rutabuhu xasankuna tatafaawatu rutabuhu isagu waayahay meeshan marka wuxuu yidhi wahada alqismu min alxasan ishaaradana maxay ku dhacey uu soo sheegay lidaatihiga xasanu lidaatihiga xasanu lidaatihiga saxiixa wuxuu la wadaagaa in la xujayso xasanu ligayrihiga ka waran marka isaga maan la xujaysanayni xasanu lidaatihiga in la xujaystaa waa muttafaqun calayhi culimadu waa isku waafaqsan yihin bal culimada qaarkoodna isaga iyo saxiixa maba kala saari jirinba oo culamada qaarkood baa un kala saarto xadiidka saxiix iyo xasan iyo daciif u kala saartee qaar badan oo kamid a xadiidku saxiix iyo daciifa uu yahay agtooda xasanka xasanun lidaatihigana waxay dhexgeliyaan saxiixay dhexgeliyaan ayb ligayrihiga isaga ka waran marka daciifkay geliyaan culimada qaar badan oo kamid a daciifkay geliyaan haddii marka daciifka la geliyo oo daciif soo kabmay oo xasanu ligayrihi noqday oo iska noqday isaga marka maxaa loo xujaysan karaa ahlu cilmigu way isku khilaafeen maynan isku waafaqin meeshaas alxaafid ibn lqaطaan alfasi abulxasan ibn lqaطaan alfasi kitaabkiisa bayaan اlwahmi wاliihaamka wuxuu sheegay ama uu caddeeyey bأna hada اlqisma laa yuxtaju bihi kulihi qeybkano xasanu ligayrihiga lama xujaysto kulligiis bal yucmalu bihi fi fadaa'ili اlacmaali baa loo isticmaalaa fadaa'il lacmaal buu yidhi wayutawaqafu can اlcamali bihi fi اlaxkaami axkaamta in loo xujaystana waa looga istaagaa ilaa idaa kahurat duruquhu markay duruqdiisu aad u badata maahane ow cadadahu itisaalu camalin ama camalkii salafka hadduu xoojiyo saxaabadii camalkooda iyo taabiciinta camalkooda ayaa xadiidka xasanu ligayrihiga waafaqay camal marka in lagu xoojiyo ow muwaafaqatu shaahidin saxiix ama xadiid saxiixa shaahid saxiixa inuu waafaqo maahane ow daahiru lqur'aan ama qur-aanka daahirkiisa inuu waafaqayo markaas axkaam in loo xujaysta waa bannaan tahay haddii intaa la waayo xasanu ligayrihi fadaa'ilulacmaal ou joogayaa sidaasuu yidhi ayb xaafidku marka waa tacqiibiyey wuxuu yidhi wahaada xasanun qawiyun raa'iqun maa adunnu munsifan ya'baahu saasuu yidhi wahaada xasanun sidan marka wuxuu le waa xasan qawiyun waa xoog badan tahay raa'iqun weliba wax sarreeyo waaye maa adunnu munsifan ya'baahu u malayn maayo yidhi qof munsifa inuu diidayo leanna xadiidkan daciifka ixtimaalkii qabuulka iyo ixtimaalkii iyo ixtimaalkii raddiga ayaa isla ekaaday soo maha ixtimaalu lqabuul iyo ixtimaalu raddihi ayaa isla ekaaday markaasaa bannaanka wax looga soo xog xogay halkaana wax looga keenay halkan baa looga keenay dannigaa xoogaa marka waxuu u batay in layska qaato ka noocaas oo kalea marka in diinka de axkaamta in loo dadaalo waayo asalka waa inaan xugun jirin alaslu cadamu lxukmi waayo soo maa ilaa bidaliilin marka daliilka in la hubo inuu weliba danigiisu inuu dani qaaliba noqdaa fiican marka xoogaa noocaasuu sidaas u yidhi marka laakiin ahlu cilmiga de ibnu tirmidi iyo waad arkaysaan marka isaga marka wuu xujaysanayaa culimada qaarna way xujaysanayaan dab waxbama kala saarsaarayaan laakiin mowdican ibnu xajar annukat calaa kitaabi ibni salaax calaa kitaabi ibni salaax wuxuu ku yidhi waa mowdic culimada wax u banbaxay aanan arkin uu yidhi marka isagaa masaladaas marka nukadka ku baaray ku baxtiyey sidaasuuna gaarin waay marka wahada lqismu min a min a min alxasani lidaatihiga waay wuxuu ka warramaya ayb wa bikahrati duruqihi yusaxaxu ayb wa bikahrati duruqihi duruqdiisa xasanka duruqdiisa bad xasanun lidaatihiga duruqdiisa badnaantooda darteeda yusaxaxu loo tasxiixiyaa oo uu saxiix u noqdaa hadda xasanu lidaatihi waa soo marnay waxaa la yidhaahdo isagii hadduu ku yimaado dhowr dariiq oo isku midoo xasanuli mid kastaa xasanulidaatihi yahay markaad isu geysid waxay noqonayaan saxiix saxiixaas maxaa la dhahaa ligayrihi saxiixun ligayrihi ayb wa inamaa yuxkamu lahu waxaa loo xukumayaa isaga bisixati lahu lilxasani waa marka uu duruq badan ku yimaado bisixati ayaa loo ayaa loo xukumayaa cinda tacadudi duruqi duruqdu markay badato agteeda lianna liلsuurati اlmajmuucati suurada urursan waxaa u sugnaatay quwatan quwo ayaa u sugnaatay quwada oo tajburu kabayso alqadra qadarka aladii qadarka oo qasara bihi ou markaa yacni ka gaabtay u ka gaabi uu ka gaabtay dabtu raawi lxasani xasanka raawigiisa dabdigiisa uu ka gaabtay can raawi saxiixi uu kaga gaabtay raawiga saxiixa uu xaggiisa kaga gaabtay wuxuu leeyahay xadiid xasanun lidaatihiga raawigiisa sow ma ahayn dabdigiisa waa ka gaabtay ninkii saxiixa xadiidkiisa oo ahaan lahaa soo maha qusuurkaas ama taqsiirkaas waxaa kabaayo duruqdan badan baa kabaysuu leeyahay ayb wa min hama meesha ayaa tutlaqu sixatu sixadii baa lagu idlaaqayaa cala lisnaadi isnaadkii korkiisa alladii isnaadka oo yakuunu xasanan lidaatihi ahaanayo low tafarada haddii uu keli noqon lahaa ayb hadduu keli noqon lahaa kii xasanu lidaatiga la dhihi lahaa ayaa waxaa lagu xukumayaa isnaadkiisa sixa goorma idaa tacadada hadduu duruqdiisu bataan ayb laakiin waa goorma meeshaan marka marka wax la kabaayo sideeda waa goorma ibnu xajar anukat calaa kitaabi ibni salaaxa sideedaba daabiduu u sameeyey xadiidka la kabi kara iyo kaan la kabi karin daabitku u sameeyey waxay tahay xadiid kasto oo da dacfigiisu uu ka yimid inay isla ekaatay jaanibu اlqabuul iyo jaanibu اraddi baa isla ekaaday haddii jaanibka oo qabuulka uu badan lahaa waa la yska aqbali lahaa jaanibu araddi hadduu batana de waaba laga tegi lahaa soo maa xadiidka kabmada geli karaa waa kaas waa midka yani jaanibu اlqabuul iyo jaanibu raddigiisu isku ay sinaadeen midkaas baa wax loo raaraadin karaa oo lasoo kabi karaa xasanu ligayrihina imaan karo laakiin xadiidka jaanibu raddihi ay xoog badatay oo maalan mutahamaa ku jiro kadaabaa ku jiro oo nin macnaa nakaaro lagu tilmaamay baa ku jiro kaasi marka jaanibu raddi a xoog badan macnaa haddaan ka dhigna yacni aan soo dhaweyno fahamka oon ka dhigno nisba mi-awiya haddaan ka dhigno xadiidka inuu marduud yahay boqolkiiba toddobaatan danigu u bato lama kabi karo kan la kabi karaa marka waa midka konton kontonka ah midkan aan dhinacna raacsiin weynay ayaan haddaan qariino banaanka uga helna aan soo dhaweyn karna meeshanna marka waa meel ay dad badan fahmi karin oo yacni aada arkaysa mararka qaar mutaabacaad iyo shawaahid bay iskala boodayaan waxa shaahid ou anfici karana ma oga wax mutaabaca anfici kartana ma oga yacni fanniga fanigooda maaha yacni mutadafiliinay isaga yihiin markaasaad maqlaysaa wax aan iskabi karin iyo yaa maanta dhan waxaa la rabaa in laga dhigo xadiidkan dariiqan ku mararka qaarna way dhacdaa culimo mujtahidiina oo culamaa ulcasri ah in ijtihaadkoodu khada ka imaado oo xadiid maalan aan jaanibu lqabuulkiisa iyo jaanibu raddihi aynaan isla ekayn oo jaanibu raddi badan tahay yaa laga yaabaa inay xoogaa soo kakabaan ee suyuudina waa aniga sheegayay isaga waxaaba caado u ahba yacni inuu saas wax kusoo kabo bacdi culamaa alcasrina sidoo kale iyaga laftooda axaadiid aan kabmi karin waxaad arkaysaa mararka qaar inay taxsiininayaan haddii marka la munaadaro la gala ama munaaqasho la gale la yidhaah war xadiidkan culimadana ciladan ay keeneen sidaanaa jirto wuxuu kuula soo ordayaa duruquu ku yimid ee duruqda wax anfacaysaa teewan kayay anfacdaa duruq awalan duruqdu waxay anfacaysaa xadiidka jaanibu lqabuul wa raddihi ee uu isku mid noqday adiga laftaada caqli ahaan taas yaa keenaysa ardayga imtixaanka afartan iyo sagaal iyo afartan iyo sideed iyo konton iyo meelahaas keenay isaga waa dhacdaa marka isagaa xoogaa lasoo riixi karaa soo maa laakiin ninka labaatan hadduu keeno ma lasoo riixi karaa iyo ardaygii toban keenay ma la riixi kara laabudda in mo meeshaas la fahmo waayo haaniyan haddana waxaa la rabaa in la fahmo kan wax kabaya laftiisa muxuu noqona midka banaanka ka imaanaya wax kabayana laba shay waa inuu ahaado un mid midkan uu kabayo inuu ka fiican yahay ama inuu la mid yahay ugu yaraan hadduu ka hooseeya muxuu soo kabi karaan isagii baaba tacbaan ah jaabirkana waxaa la rabaa inuu noqdo an yakuuna aljaabiru midka wax kabayaa xadiidka wax kabaya midlahu ow fowqahu kan uu kabaya mid lamida ama mid ka sarreeyo hadduu ka hooseeyo kor uma soo qaadi kara ayb xadiid nin uu ku jiro sayi-ulxifdi ayaad rabtaa inaad kabto markaasaad waxaad rabtaa inaad ku kabto yacni wax isaga kasii hooseeyo darajo isaga kasii hooseyso jaabirka wax soo qaadaya marka waa inuu kor annukad calaa kitaab ibni salax ibni xajar iyadana meeshaas saas masaladaas waa sheegay ayb waayahay wuxuu yihi marka wahaada kani xaysu meel waa yanfaridu lwasfu wasfigu ou keli noqonayo marka aan xasanka sidaan aan u hadlayna waa marka xasanun bis la yidhaah oo wasfiga xasannimada marka uu keli yahay fain jumicaa haddii la jamciyo fain jumicaa damiirkaa marka alif itnaynka wuxuu u laabanaa ay saxiixu walxasanu saxiixii iyo xasankii baa la jamciyey fii wasfi xadiidin waaxidin hal xadiid ayaa tilmaantiis lagu dhex jamciyey ka qowli tirmidiyi wadalika ka qowli tirmidiyi oo kale waaye wagayrihi xadiidun xasanun saxiixun labadiibaa hadda la jamciyey waana laba shay soo maaha xasanunna waxbaan ku tacriifinna saxiixunna shay kalaan tacriif kalaan isna u samayna haddii marka hal xadiid labadii tilmaan lagu wada sheega maxay noqonay meeshaas marka inta aanan gelin aan aan yacni asalayno ama qaacidaynaba xadiidka la dhahayo hada xadiidun xasanun saxiixun labay mid tahay in isagu hal dariiqba uu ku yimid bes hal dariiq inuu ku yimid oo dariiq labaad iyo mid saddexaad midna uuna lahayn hadduu hal dariiq ku yimid xasanun saxiixun waxaa loo jeedaa xadiidkani ra- ruwaaddiisa raawi ka mid ah ayaa imaamkan dhahaya xasanun saxiixun tilmaamaya mujtahidka ah ee wax xukumayo raawi ku jira sanadka ayaa shaki uga jira dabdigiisu taam miya oo min rijaali asaxiix miyuu noqona mase dabdigiisa qusuur baa ku jiro waa min rijaali alxasan ayuu noqona taradudaa ku jira ninkan sanadkan ku jiray la goonida noqday xadiidkiisa ma ninkii la xasanin jiray miya mase waa ninkii xadiidkiisa la saxiixi jiray maadaama taradudka uu ku jiro ayaa wuxuu leeyahay xasanun saxiixun marka xasanun saxiixuntana macnaheedu wuxuu noqonayaa xasanun ow saxiixun xadiidkan waa xasan amase waa saxiix ow baa ka yaa ayaa ku qadaran haddii xadiidku uu ku yimid hal dariiq ka badan laba dariiq saddex dariiq buu ku yimid haddana waxaa la yidhi xasanun saxiixun waxaa dhici karta marka inay u jeedaan xasanun biictibaari sanadin wa saxiixun biictibaari sanadin yani macnahu waxay tahay xadiidkani sanad marka la fiiriyana xasan buu ku yahay sanadka kalena marka la fiiriyana saxiix meeshaa saas wa ibnu daqiiq ilciid isaga wuxuu yidhaahdaa xasanun saxiixunta tacriifka wax kalou siiyaa isaga wuxuu leeyahay xadiidka labadan tilmaan layskugu daro ee la yidhaha xasanun saxiixun sidiisu waaba xadiid saxiix ah waay xasanun saxiixun waxay la mid tahay xas saxiixay la mid tahay macnahana marka waxay tahay buu leeyahay xadiidku maa xaaza darajata alculyaa wixii derajada sareeyo qaato faqad xaaza darajata dunyaa derajada hoosena waa koobay soo maa ya derajada hoose waa koobay matalan ninkii qur-aanka oo dhan xifdisan juzcamana waa xifdisan yahay soo maa hadii marka la yidhaha ninkan qur-aankana waa xafi juzcamana waa xafidsan yahay qur-aankana waa xafidsan yahay iyadoo saa la yidhi oo kale meeshaa marka macnuhu waxay ka dhigan tahay bal ayaa uqadarnaanaysa marka hada xadiidun xasanun xadiidkan waa xasan bal ee saxiixun iskaba dhaaf derajadii xasan soo dhaaf waa soo dhaafaye bal saxiixun waayaba sidaana marka ibnu daqiiq ilciidaa yidhaah ayb wuxuu yihi marka ayb saa marka haddaad soo ogaato wuxuu yihi fain jumica haddii la jamciyo ay saxiixu walxusn walxasanu fi wasfi xadiidin waaxidin lagu jamciyo xadiid waaxida tilmaantii dhexdeeda lagu jamciyo ka qowli tirmidiyi wagayrihi waayo xadiidun xasanun saxiixun falitaradudi taradud dartii ayaa sidaa loo yidhi alxaasili taradudkii alxaasili ee xasilay xasilayo min almujtahidi mujtahidka xaggiisa ka xasilayo fi nnaaqili taradudka oo fi naaqili yacni ku sugan midka xadiidka naqlinayo warinayo ku dhexdiisa ku sugan ayb marka falitaradudi alxaasili min almujtahidi waa waa kee mujtahidka waa kan dhahaya xasanun saxiixu naaqilkuna waa kee raawiga hal ijtamacad ma ku kulantay fiihi isaga dhexdiisa shuruudu sixati sixada shuruudeeda ma ku kulantay aw qasara canhaa mise waa ka gaabiyey xaggeeda ayb taradudkaas baa jiro marka xasanun ow saxiixun wahaadaa kan jawaabtani xayu meel waa yaxsulu o yani wahaadaa jawaa jawaabkanina xayu meel weeyaan yaxsulu minhu min annaaqili yani midka naaqilka yacni xaggiisa ou ka xasilayo attafarudu la gooni noqosho bitilka riwaayati lala gooni noqdo yacni ninkan naaqilkan rijaal yani dabdigiisu taammiya mase waa dabdi khafiif ah midkan lagu taradudsan yahay la gooni noqday xadiidka wahadaa jawaabkanina xayu meel weeyaan yaxsulu tafarudu tafarudka ou xasilaya minhu min annaaqili xaggiisa ou ka xasilayo bitilka riwaayati ou la tafarudu la gooni noqday wa curifa bihada bihada kan waxaa lagu gartay oo lagu ogaaday jawaabu man qof jawaabtii istashkala ljamca istashkala istishkaalsaday aljamca ururin laysu geeyo bayna alwasfayni labada tilmaan faqaala yidhi alxasanu xasanku qaasirun mid ka gaaban weeyaan cani saxiixi saxiixa ka gaabanayo fa fi ljamci kulmin bayna alwasfayni labadaa wasfin la kulmiyaa ihbaatun sugid waayo lidalika alqusuuri qusuurkaana la sugo iyo wanafyuhu iyo qusuurka in la anfiyo ayb markan marka ishkaalkan waa waa ishkaalkani madmuunkiisu wuxuu yahay horaan waxaan usoo niri xasanku waa ka gaabtay saxiixa waa ka hooseeya haddii marka xasankii iyo saxiixii meel lagu kulmiyo warkaasi wuxuu noqonayaa marka qusuurkii iyo cadamulqusuuro meel lagu jamciyey waay ee shay iyo didkiis in meel lagu jamciyaana ma fiicna ayb waxay u baahan tahay marka yacni ishkaal way tahay wa muxasilu ljawaabi ama wa muxasalu ljawaabi jawaabta isku soo ururinteeda marka la ysku soo ururiyo ana taraduda a'imati اlxadiidi xadiidka a'immadiisa taradudkooda fii xaali naaqilihi fii xaali naaqili اlxadiidi xadiidka midka soo naqlinayo xaalkiisa ay ku taradudaan iqtada iqtadaa lilmujtahidi mujtahidkiibaa wuxuu u keenay arrinkaa allaa yasifahu inuunan sifaynin xadiidkaa uunan ku sifaynin biaxadil wasfayni labada tilmaan midkood inuunan ku sifaynin taradudka naaqil a'imada xadiidka yacni ku yimid ee kuna saabsan naaqilka xadiidka soo naqlinayo ayaa wuxuu u keenay qofkan mujtahidka xadiidka inuunan hal tilmaan u daynin saxiix keliya uunan dhihin xasan keliyana uunan dhihin fa yuqaalu fiihi waxaa la dhahayaa xasanun biictibaari wasfihi cinda qowmin tilmaantiisa marka la eega cinda qowmin qolo agtood qolada xasanka dhahaysa waa kuwee marka waa kuwa raawiga kusoo tilmaamay khafiifu dabdi inuu yahay saxiixun weeyaan biictibaari wasfihi tilmaantiisa marka la eego cinda qowmin qolo agtooda ee qoladii tiri ninkan waa nin hiqa ah oo xadii yacni dabdigiisuna waa taam kuwii yidhaahdeenna saxiixay dhahayaan ayb wa gaayatu maa fiihi waxa ku sugan dhexdiisa gaayadiisa waxa ay tahay annahu xadafa minhu wuxuu ka xadfay mujtahidku xarfa taradudi taradudka xarafkiisiibuu gooyey waa owda lianna xaqahu xaqiisu wuxuu ahaa an yaquula inuu yidhaahdo xasanun ow saxiixun inuu dhahay ahay wahaada kana kamaa xadafa siduu u gooyey waa xarfalcadfi xarfu cadafka min aladii bacdahu kan ka dambeeya uu uga gooyey kan ka dambeeya marka waa kee waa xadiidku marka uu laba sanad ku yimaado midna biictibaari sanadinna xasan yahay biictibaari sanadinna saxiix noqdo maxaa laga gooyey xasanun saxiixun marka la yidhaha xarfu cadafkii waawda ahaa xasanun wa saxiixun aan loo jeeda wacalaa hada kan marka haddaan qabanno korkiisa famaa qiila fiihi wixii laga yidhi xasanun saxiixun wixii la dhahay duuna maa wuu ka hooseeyaa mid ka hooseeya waayo duuna maa shay mid ka hooseeya waayo qiila fiihi laga yidhi saxiixun laga yidhi yacni meeshana wuxuu taxriirinayaa xadiidka saxiix bis la yidhi iyo midka xasanun saxiixun la yidhi yaa sarreeya labadooda saxiixun midka la yidhi yaa sarreeya maxaa yeele midkani taradudaa ku jira saxiix miya xasan miya waa laga shaki baa ku jira ayb duuna maa qiila fiihi wixii laga yihi saxiixun buu ka hooseeya oo mid ka hooseeyo liana aljasma maxaa yeelay jasmiga aqwaa xoog badan min ataradudi ka xoog badan shay haddii la jasmiyey haddii laga taradudayaa xoog badan jasmigaa xoog badan wahada xaysu tafarudu marka sidan ay tahay laakiin oo xasanun saxiixunka uu ka hooseeya saxiixa waa goorma waa markuu taradud jira wa haddii laakiin taradud ounan jirinee laba sanad meeshan ay taal midna xasan yahay midna saxiix yahay laa shaka isagaa sarreeya xasanun saxiixuntaa sarreynayso wa ilaa haddii kale ay idaa lam yaxsul hadduunan xasilin atafarudu tafarud fa itlaaqu lwasfayni labada wasfi idlaaqooda macan iyagoo xaalay wada jiraan cala alxadiidi xadiidka korkiisana lagu idlaaqaa yakuunu wuxuu ahaanayaa biictibaari isnaadeyni laba isnaad fiirintood axaduhumaa midkood saxiixun uu yahay walaakharu ka kalena xasanun uu yahay wacalaa hada kan haddaan ku soconnana famaa qiila fiihi wixii laga yihaha xasanun saxiixun fowqa maa shay mid ka sarreeyo waay qiila fiihi saxiixun faqad wixii laga yihi idaa kaana haddii uu yahay fardan fardi haddii uu yahay lianna kahrata duruqi tuqawii maxaa yeeley saxiixa laftiisa hadduu fardi yahay waayo markaan laga sarreynayo ee hadduu saxiixa laftiisa duruq badan leeyahay duruqdan badan baa xoojinayso ma fahamteen intaa marka fain qiila haddii la yidhaha qad saraxa atirmidiyu biana sharda alxasani an yurwaa min gayri wajhin fain qiila haddaa aragta marka ishkaal iyo jawaabtiisu ku jira ayb fain qiila haddii la yidhaha waxyaabahan hadda ishkaalaadkan xalliskooda wuxuu anfaca qofka kutubta sunnada dhegeysto ila waxaan istilaaxaadkan iyagay ku dhex yaalaan ayb marar badanna marka waa sheegay ardada laba dhinac waay waxaa dhici karta qofkii da usoo firaaqooba kutubu sita inuu dhegaystana musطalix inuunan aqoonin baa dhacda isagii wax badan kama keeni kara marka ee kii musطalaxa bartayna waxaan ku aragnay kutubtii ma akhrisanayo isagana wixii uu usoo midiyo afaysanayay maba imaanayo ma dhegaysanayo laba shay dhib badan laba arrin oo dhib badan jaamacaadkan sida loo furayna dadka aafa uga timid cilmiga qofkii hadduu musalaxay xoogaa barbarto ee wuxuu moodaa inay jaamacaddii ka kaafinayso kutubu sita aqoon barashadiida kuwan dhigaya jaamacaadka laftooda yaan aqoon badan u lahayn yaraa inta aqoon u leh hadda waxa meelahan marka joogo yaraa waxaa xaqiiqa yani yani kutubtan xadiidka xataa fahmi karto iska waa yaryihiin ardayga jaamacaadka ka baxo isaga laftiisaa fahmi kara waxaasna isagii jaamacadda ka baxay mustawahaaga adig waa taqaanaa markaad magister haddana qaadato waxa kuu kordhay iyo meeshaad taagantaha weli waa is og tahay markaad magister qaadatana adaa macallin noqonaya meeshaas cilmigii waa lagu dilay unsoo waa lagu baktiijiyey cilmigi waayahay fain qiila haddii la yidha marka qofku inuu labadaas isku daro waa muhiim weliba yacni cilmiga xadiidka inuu xalaqaad ku qaato wax weyn bay qofku ufaa'iideynay leanna min awal ilaa aakhir waa la akrinana laakiin waxaan kale meelaha wax laga soo jaaf-jaafay ardayga uunan markaad adiga hataa xalqada fadhisan lafteedana waa inaad yacni kitaabkan in allaale inta aad isku dayi kartid inaad fahamta inaad isku daydo iyada lafteedana haddaad kitaabkii cilalkiisii iyo caadaadka musanifkiisa iyo waxaasba aadan aqoonin waana akhristay aa ku hayso waxaa laga yaabaa kan kuu akrinaayo inuusan kitaabka caadaadkiisa waxba ka garanaynin iyada lafteeda mushkilo kale oo uu yaqaano kitaabka laqbeyntiisa bis fain qiila haddii la yidhaahdo qad saraxa tirmidiyu tirmidi wuxuu caddeeyey bianna sharda alxasani xasanka shardigiisa an yurwaa in la wariyo waayo min gayri wajhin wej waxaan ahayn in lagu wariyo fakayfa sideebau yaquulu u dhahayaa fii bacdi alaxaadiidi axaadiidta qaarkood xasanun gariibun laa nacrifuhu ila min hada alwajhi ishkaalka ma fahamteen marka ishkaalku wuxuu yahay tirmidi xasanka markuu tacriifiyey wuxuu yidhi an yurwaa min gayri wajhin shardiga koowaad wuxuu uga dhigay waa in lagu wariyaa hal wej wax ka badan yacni asaaniid badan inuu ku imaado duruq haddana mararka qaarba wuxuu dhahayaa xasanun gariibun say u kulmaayaan labadaas marka hariibun tacadudaa maqan soo maaha hariibun tacadud waa maqan yahay isagana wuxuu yidhi an yurwaa min gayri wajhin xasankii buu ku tacriifiyey malxallu marka faljawaabu masaladan marka culuumulxadiidka ibnu salaax iyo ayaa ishkaal ka dhigay ibnu salaax ayaa ishkaal ka dhigay ishkaalkaasuu marka jawaaba wuxuu yihi faljawaabu weli xataa ibnu salaax waxaa la yaab leh haddii tirmidi uu sidan yidhi ama isdilaax kiisa ay tahay ee wuxuu yidhi fafii ayi kitaabin qaala kitaabkuu ku yidhi ee kitaabka uu ku yidhina waa de cilalu sagiirka aakhiru sunanka aakhiru ljaamici waaba waa waa waa meeshuu ku yidhi meel layska mashhuur ah way wuxuu yihi faljawaabu jawaabtu waxay tahay ana tirmidiya tirmidi lam yucarif ma tacriifinin alxasana almulaqa xasan mulaqa ma tacriifinin xasanka mulaqa ma tacriifinin wainamaa carafa wuxuu tacriifiyey binowcin nooc khaasin oo gaar ah minhu min alxasani xasanka ka mid ah kaas oo weliba waqaca ku dhacay fii kitaabihi kitaabkiisa ku dhacay horta waxa uu tirmidi markuu leeyahay an yurwaa min gayri wajhin nooc xasanka ka mida ayuu tacriifinaya ee ma ahan xasan mulaqa ma tacriifinaya ayb wa huwa maa yaquulu fiihi waana midka uu dhah waxa uu ku dhahayo sunanka dhexdiisa xasanun bis waxa uu dhahayo min gayri sifatin ukhraa isagoon tilmaan kale ama sifo kale aan ku darin wadalika kaagaasina annahu yaquulu wuxuu dhahayaa fii bacdi alaxaadiidi axaadiidta qaar wuxuu ka yidhaahdaa xasanun bis buu dhahay wa fii bacdihaa qaarkeedna wuxuu dhahaa tirmidi saxiixun wa fii bacdihaa qaarkeedna gariibun bis buu dhahaa hada xadiidun gariib wa fii bacdihaa qaarkeedna xasanun saxiixun buu dhahaa wa fii bacdihaa qaarkeedna xasanun gariibun buu dhahaa wa fii bacdihaana saxiixun gariibun buu dhahaa wa fii bacdihaana xasanun saxiixun gariibun buu dhahaa intaba tirmidiga waa ku aragnaa sooma inta la socota tirmidiga wa tacriifuhu inamaa waqaca tacriifka tirmidi ou xasanka tacriifiyeyna inamaa waqaca wuxuu ku dhacayaa cala alawali kan horow ku dhacay bis faqad oo keliya nooca hore waa maxay waa wixii uu tirmidi yidhaahdo xasanun bis ee uunan wasfi kale ama tilmaan kale uunan raacinin kaasuu ku dhacay wa cibaaratuhu cibaaradiisana turshidu ilaa dalika arrinkaabay ayay yacni tusaysaa xaysu meel qaala uu yidhi fii aakhiri kitaabihi kitaabkiisa aakhirkiisa waa kitaabka jaamica aakhirkiisa cilalka ugu danbeeya cilalu sagiir laba cilal buu leeyahy tirmidi alcilal lsagiir iyo alcilal lkabiir cilalulkabiirka marka isaga laftiisa waxaa loo tartiibiyey habka jaamica habka sunanka ayuu u tartiibsan yahay oo dahaaradu ka bilaabaa sida sunanka u tartiibsan yahay baa waa sahlan tahay marka cilalulkabiirka in inaad yacni wax ka baarto ayb waana ka yar weyn yahay kan cilalu sagiirkana waa un kitaab muqadamo oo kale u noqon karo tirmidiga aakhirka marka kitaabkiisu wuxuu ku yidhi wamaa qulnaa waxaan dhahnay fii kitaabinaa kitaabkeenna wamaa wixii qulnaa aan dhahnay fii kitaabinaa kitaabkeenna xadiidun xasanun aan dhahnay fa inamaa aradnaa bihi waxaan doonnay oon ula jeednaa xusna isnaadihi cindanaa isnaadkiisa xasannimadiisa agteenna id cilo ee kullu xadiidin xadiid kastooo yurwaa la warinayo laa yakuunu raawiihi raawigiisu ounan ahaanaynin mutahaman bikadibin mid been lagu tuhmaystay wa yurwaa la warinaayo haddana min hayri wajhin wej waxaan ahayna lagu wariyey ayb wa yurwaa la warinaayo min hayri wajhin naxwu daalika kaagaas oo kale walaa yakuunu aan ahaanayninna shaadanna aan ahaanaynin fa huwa cindanaa annaga agteenna kaasi xadiidun xasanun idan marka waxa uu tirmidi dhahayo xadiidun xasan tacriifku wuxuu ku dhacayaa wixii xasanun bis uu yidhi weliba fii sunanihi ayb dhexdiisa waxa marka an yurwaa min hayri wajhin waa waxa uu xasanun bis dhahayo wixii uu wasfi kale ku daro xasanun gariibun uu yidhaahdo maba ahanba midkan an yurwaa min hayri wajhin kay ku dabaqmaysa ma aha ayb walidalika marka waxaa weyaan xasanun gariibun xadiidka ou dhaho waa xasanun lidaatihi ligayrihi ma midka ou xasanun bis dhahayana ligayrihi waay ayb facurifa bihada meeshan waxaa lagu ogaaday anahu inamaa anahu tirmidi inamaa carafa wuxuu tacriifiyey aladii xadiidka yaquulu fiihi ou dhahayo xasanun faqad ama maa yaquulu fiihi waxa uu dhahayo xasanun saxiixun ow xasanun gariibun ow xasanun saxiixun gariibun falam yucarij calaa tacriifihi maba ku leexaninba kaa tacriifkiisa midkaasi tacriifkiisa uma leexaninba tirmidi mana ku leexanin idan marka ishkaalku muxuu noqonaa hayru waarid waayo marka waa ishkaalun hayru waaridin lianna ishkaalka uu keenay muxuu ahaa xasan tirmidi wuxuu yidhi an yurwaa min hayri wajhin ayuu ku tacriifiyey an yurwaa min hayri wajhinta waxaa ka hor imaanaya ay dhaheen xadiidun xasanun gariibun inuu intuu xasan sheegay haddana hariib uu sheego ilaa hariibku wuxuu diidayaa tacadud ee waxaa la leeyahay ishkaalkiina marka laysa laysa calaa maxalihi lianna an yurwaa min hayri wajhin kou dhahayo waa wixii uu xasan bis yidhaahdo adigana waxaad sheegaysaa xasanun iyo wax kale miduu ku daray xasanun gariibun uu yidhi iyo aad ka hadlaysaa marka kaana maba ahanba kan uu tacriifiyey tirmidi fa curifa bihada kan marka waxaa lagu ogaaday anahu inama tirmidi inamaa carafa aladii yaquulu fiihi wuxuu tacriifiyey midka uu dhahayo xasanun faqad ama maa yaquulu fiihi xasanun saxiixun aw xasanun gariibun aw xasanun saxiixun gariibun falam yucarij calaa tacriifihi kamaa lam yucarij sownan uguba leexanin calaa tacriifi maa shay tacriifkiisi tacriifintii yaquulu fiihi ou dhahayo saxiixun sida uunan saxiixba u tacriifinin ayaa xasanun gariibun kou dhahayana uunan u tacriifinin faqad saxiixun faqad keliya u dhahayo ow amase gariibun faqad midka uu dhahayo sida uunan u tacriifinin wakaanahu waaba isaga waxaadba moodeysaa taraka dalika kaagaa inuu iskaga tegayba istiqnaa'an yacni deeqtoonaan bishuhratihi uu kaga deeq ku deeqtoomayo shuhradiisa cinda ahli lfani fanigan ahalkiisa agtooda yacni saxiix inuu tacriifiyo wuxuu kaga maarmayba ahlu cilmiga ama ahlulfanigani agtooda mashhuuruu ka yahay saxiix qariibkuna sidoo kale waqtasara wuxuu ku gaabsaday calaa tacriifi maa shay tacriifkiis yaquulu fiihi ou ku dhahayo fii kitaabihi xasanun faqad waxau u tacriifiya kaana imaa ligumuudihi qarsoonaantiisa uu qarsoonaanayo wa imaa liannahu amase inuu yahay isagu isilaaxun jadiidun isilaax cusub ayb isilaax cusub miyaa marka culimada qaar saasay dhahaan oo tirmidi baaba xasanka isagaa aada u shuhreeyey soo ma garanin qaarna waxay leeyiin maya oo shucba iyo shaafici iyo yacni culimo badanoo hore ayaa waxaa laga hayaa axmed iyo ayaa iyaga laftooda xasan waa waa ku dhawaaqeen waa sheegeen iyaga haddii la baaro waxay ujeedaan xasan luqawi ana waa la waa noqon kartaa xasan oo isdilaaxi ana waa ujeeda waa waa way noqon kartaa aad u markaa nuka anukat calaa kitaabi ibni salaax oo aad ibnu xajar uu aga hadlaa walidaalika saa darteed ayaa qayadahu wuxuu ay wou qeydayoo biqowlihi cindanaa buu ku qeyday buu yidhi walam yansibhu mana u nisbaynin ilaa ahli lxadiidi ahlu xadiidkii uma uunan nisbaynin kamaa facala alkhaaabiyu sida khaaabi uu sameeyey khaaabi isaga marka ahluxadiidka uu nisbeeyey wuxuu yidhi xasan waxaa la yidhaha maa curifa makhrajuhu wixii makhrajkiisana la garto saasoo kale ku tacriifiyey washtahara rijaaluhu rijaashiisuna ay caan baxdeen ayb wayastacmiluhu ahlulxadiidi sidaasoo kale tacriifkiisu saas ahaa ma curifa makrajhu washtahara rijaaluhu wacalayhi madaaru akar اlxadiid macaalimu sunankusa wa bihada الtaqriiri taqriirkan yandaficu waxaa riixmayo oo meesha ka baxayo kahiiru in badan oo min aliiraadaati soo aroorin ah allatii iiraadaadka oo taala ou dheeraaday albaxu baar baxhigu fiihaa iyada dhexdeeda uu ku dheeraaday ama dhexdeeda la baxhiyo walam yusfir wajhu tawjiihihaa walam yusfir ownana caddaanin wajhu tawjiihihaa tawjiihinteeda wejkeedana ounan caddaanin ishkaalaad badan oo lasoo arooriyo taqriirkan iyo hada sidan baa yacnii ayaa ishkaalaadkaasi ay kaaga riixmayaan ishkaalaadkaas oo baxdigooduna dheeraaday tawjiiheeda wejkiisana ounan caddaanin falilaahi alxamdu calaa maa alhama wacallama allah ammaan iyo mahadle buu yidhi calaa maa alhama ilhaaminta uu ilhaamiyey darteed buu alla mahad ku leeyahay wacallama iyo waxa uu baray baa markaa ibnu xajar fanigan hadda ilaahay aad buu ugu sahlay aqoon dheer ayuu u siiyey taxriir fiicanna waa u leeyahay qofkii kutubtiisa aad u akriyana wax badan uu ka fahmaa faniga yacni xadiidka qof alla qofka ka maqan kitaabadiisana wax badan baa u dhinaanaya aad weliba u badan qusuurkiisa iyo gaabintiisana waa laga arkaa xataa dadka culimada oo aan cinaayo badan kutubta ibnu xajar aan siinin oo aan aad u akrinin ama daalacanin qusuurkooda waa waa muuqana qofkii marka wax daalacdo waa u muuqana marka qofka ardayga inuu kutubtaan aad ibnu xajar uga warqabo laa siyama faniga xadiidka waxyaabaha marka uu ka qoray hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed